waxay culimmadu yidhaahdeen shay kaste oo ay suurtagal tahay dadka caamatunnaas dadka guud ee cilmiga aan lahayni inay khalad ka fahmaan waa in layska daayo waxyaaba ay tusaalaha culimmadu u soo qaataan waxaa ka mid ah suuratu asajda iyo suuratu alinsaan in la akhriyo maalinta jumcaha joogtayntooda hadday dadka caamadu u qaadanayaan inay waajib tahay oo haddii la akhrin waayo labadaas suuradood salaaduba aanay ansax ahayn in la joogteeye maaha bay yidhahdeen culimadu hadda waa shaygii sunnaha ee la soco shayga sunnaha ah joogtayntiisa hadday ka dhalanayso wax khaldan inay dadku ka fahmaan in la joogteeye maaha waa in marna la sameeyo marna laga tago si ay dadku u fahmaan inuu yahay shay sunno ah oo laga tegi karo mararka qaarkood ee aanay ugu qaadan inuu yahay waajib arrinta noocaasa waxyaaba u daliila waxaa ka mid a cumar ibnu khadaab radia allahu canhu amiiru lmu'miniin isagoo mimbarka saaran buu akhriyey aaya fiiha sajda markaasuu soo dhaadhacay oo uu sujuuday maalin damba haddana wuxuu akhriyey aayad ay sujuudi ku jirto muu soo dhaadhicin manuu sujuudina mimbarkiisuu iska saara waxaanuu yidhi waxaan uga tegey litaclamuu annahaa sunna si aydaan ugu qaadan inay faral tahay aad u ogaataan inay tahay sunne oo mararka qaarkood laga tegi karo markaa shay aan sunnaba ahayn maxaad u malaynaysaa shaygii sunnaha ahaa ayaa haddii caamadu ay u fahmayaan joogtayntiisa inuu waajib yahay ay tahay in laga tago mararka qaarkood waxyaabaha waxaa ka mid ah oo maanta waddankeenna aad uga dhaca wadaadada qaarkood waxay joogteeyaan salaada taraawiixda dhexdeeda marka afar ragcadood la tukado in wacdi la soo jeediyo masaajidada qaarkood baa la joogteeya arrinta noocaasina waa khalad waxyaabaha ka dhashayna waxaa ka mid ah dadkii caamada ahaa inay u qaateen wacdigaa taraawiixda la kala dhex gelinayaa inuu ka mid yahay salaada taraawiixda lafteeda sida khudbadda jumcuhu ay ula socoto salaada jumca meel fog baa arrinkaa kamaan doonine anigaaba shaahidayba sanadkii hore habeenkii bisha ramadaan u horreeyey ayaanu masaajid ku tukannay aniga iyo laba sheekhoo kale sheekh albaani iyo sheekh muuse tarax dabeetana markii afartii ragcadood hore la tukaday safka horeaan ku jirayoo ayaa ninkii mu'adinkaaba wuxuu nagu ihi culima dee kaca oo intii yarayd sheega markaasaanu ku nidhi intee wuxu uhi dee intii la socotay salaadan taraawiixda markaasaanu ku nihi salaada lama socoto suu dee maxaanu ka garanayna annagu culimmaduun baanu aragnay oo markay afartaa ragcadood dhammaadaan wacdi u kaca dabeetana waxaanu u qaadannay wacdigan inuu salaadan la socdo uu ka mid yahay saanu hi kama mid aha sheekhee wakhtigan wakhtiyada kaluu la mid yahayo haddii loo arko inay taagan tahay baahi wacdi waxbaa la wacdin karaa waana la yska daynaya markaa in la joogteeye khaladka noocaasa ka dhalanaya walihaada markii masaladaasoo kale la weydiiyey sheekhu lalbani wacdigaa taraawiixda la dhex gelinayaa ma bidca mise bidca maaha wuxuu yihi waxaan leeya yajuus walaa yajuus wacdigaasi waa bannaan yahay mana bannaana say ku dhici kartaa taas yacnaa in la joogteeya baan bannaanayn buu ihi sheekhu in mararka qaarkood sida wakhtiyada kaleba la yeelo wakhtigaa wax la wacdiyaa waa bannaan tahay laakiin in la joogteeyaa ma banaana waayo nebigu calayh isalaatu wasalaam ma joogtay khaladka noocaasana dadka qaarkood inay ka fahmaan ayaa dhici karta su-aasha ku saabsan khadiibku haddii uu ducaynaayo aamiin ma la odhanayaa sida fiicani waxa ay tahay inaan aamiin la odhan ee la yska aamuso waayo nebigu xaaladda xataa wuxuu diiday alamru bimacruuf annahy can ilmunkar oo qofkii hadlay aamus inaad ku tidhahda baa laguu diiday qofkii wax khaldan ku hadlaaya ama wakti aan hadalka loo ogolayn hadlaaya in la aamusiyaana dee waxay ka mid tahay alamru macruuf nahy can munkarkii layna faray haddana xaaladdaa waa la diido si dhammaystiran in khudbaddaa loogu aamusaa la rabaa laakiin qofka tusaalaan aamiin yidhaahda ma odhan karno jumcii wuu ka jabayo waa qof hadlay ma odhan karno waayo aamiintu maaha hadal ula hadlayo bani aadamka waa hadal ula hadlayo allah subxana wa tacaala khaaliqa oo macnaheedu waa istajib ilaahay ou ducadaasi aqbal wallahu aclam